maamulka xarunta abuubakar al sadiiq ee magaalada kismaayo oo ee xarun wallaka barawa owlaada agoonte iyo haandan yarte islamarkaana laku quudiyawa yo codsadeen in lagu caawi sidii on helo lahaayeen solarka ka shaqeeya iriida iyo landhisa xarun angaare agoonta xaruntunya waliba walkubaradaya in ku badan saddex boqol owlaade on iska jaraana agoon iyo weliba danyara iyadoona ku koobantaa qeybta walbarashada iyo qeybta jiifka iyo qeybta quudinta maamulka xarunta abuubakar al sadiiq ee magaalada kismaayo cabdulaahi mahdi cali iyo ku hadali baahiyaha ku jara ee xaruntaasiya runtii waxaan ugu dhaliyay markaan aragnay ilmihii agoonta ahaa ee magaaladan ku dayacan magaaladan wax xarun agoon ilaa hal xarun mooy wax kale aysan ka jirin magaaladan ay baaxadeeda zaaid u weynaanayso yaa waxaan go-aansanay xaafadan aadka loo degayo oo weliba dadka kasoo qaxeen xeryaha qaxootiga dhadhaab ee agoonta ah inaan ugu furno ilaahayna wuu nagu kaalmiyey alxamdulilah xilligan hadda aan joogno waxaa dhigan saddex boqol oo arday agoon dhigato dhammaan waa agoon wallaahi dhulka hadda waa waa afar boos afar boos kalaan leenahay oo bannaan dhismaan u baahannahay waxaan u baahannahay biyo biyogelin ma haysano waxyaabaha hadda aadka aan u baahannahay waxaa waye system solar dabkii lacagtiis waa iska bixin lanahay waa way nagu badataa marmar systemkaas solarkana si aad baan ugu baahnay ilmahaas ah agoonta wax nagu akhristaan biyaha diinimada u soo saarayso waxyaabaha had aadka ugu baahannahay waxaa koobkaa system solarkaas aad ugu baahan maya ilaa hadda waxay aad noo timid ma hayno xaruntan arkaysa ee sida u weyn baaxadeeda waan rajaynayna insha allahu tacala inay nagu soo beeri doonaan waxaa kaloo shacabka soomaaliyeed labaad aan ka codsanaynaa kushinaashadan ee ilmahan arkaysa agoonta halkan waxay ku leeyihiin quraac iyo qado xagga fiidhinkoodana waa marmar ciriir buu naga galaa runtii raashinkaasna in nagala caawina waan waan codsanayn shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan waan ka codsanaynaa